kan furan iyo laab xaaran kusoo dhawaada dhegeystayaal halkaad naga dhegeysanaysaan waa mar kale iyo barnaamijkeeni shax iyo shaxan Ah, toddobaadka waxaa la socodsiinaya anigu maxamed badriya waxaa inoogu martiya axmed faais Aan- axmed soo dhow marka hore aad baan usoo dhawahay waan dhawahay Um, axmed haddii aan overview yar siino uh, dhegeystayaasha uh, waa sawirqaade iyo filim sameeye muddo badan kasoo shaqaynayay uh, mihnadan uh, waana xeeldheere la soo shaqeeyey hay-ado maxaliya iyo kuwa caalamiya uh, axmedow intaas maxaa ku daraysa Een, bismillahi rahmaani rahiim horta marka hore aniga magacayga waxaa la yidhahda axmed faais axmed faais waan ku magac dheerahay laakiin een, aabbahay waxaa la yidhahda cabdirasaaq marka naanaystiisa faais ah marka dadku inta badan qaar badan waxay u yaqaaneen axmed faais axmed faais bay yidhahdaan oo waa hal magac bay kasoo qaadeen sida axmed seki oo kale iyo laakiin waa axmed faais weeyaan marka aabbaa la yidhahda faais magaciisa caadigaana waxaa la yidhahdaa cabdirasaaq marka fais baan maaragtay aan ku ma- magac dheerahay axmed fais marka een, anigu horta een, waxaan ku dhashay magaalada muqdisho Een, marka anoo yarba waxaan tegay qadar wadanka dooxa la yidhaahdo iskuulkii waan ku bilaabay Een, waan ku dhameeyey secondarygii suuriyaan tegey jaamacad baan ku dhigtay kadib labadii kun iyo shantii baa markii ugu horreysay aan hargeysa imaadaba ahayd Een, marka wixii ka dambeeyey labadii kun iyo shantii shaqooyin kala duwan oo yara shaqo hoosaad aan kasoo bilaabay ee markaan imi halkan ilaa waxaa ka mid ahaa een, macallin baan noqday Een, marka een, anigu markaan suuriya joogay iyo qatar waxaan ku dhigan jiray inta badan waxyaabaha la yihahdo funuun tashkiiliya wax la yihahdaa jirta funuun tashkiiliya adigu waxayaan waa fine arts oo kale Een, marka een, ilaa iskuulka markaan dhiganayay baa waxaan artist baan ahaa marka ama sawir saw- een, sawir gacmeed ama farshaxanist marka farshaxankii baa waxay jeclaysiisay inaan mataqaana noqdo qof sawira waayo aabbahay baa wuxuu u lahaa mawhibad inuu noqdo isaguna artist buu ahaa markii uu yaraa amba dee uu dhallinyarada ahaa kadib een, isagaa marka maalin anigoo sagaal jiraba waxay baray inaan sawir gacmeed wax ku sawiro kadib markii uu baray uu yidhi saasaa loo sawiraa qofka wejigiisa ayuu markii dambe uu arkay inaan xariif ku noqday buu yidhahday wax naga daa waxaan dembi baa lagu galaya naf geli baa lagu oranaya marka waxaan ku oran jiray abba adaa i baray waxane ya iminkana iga daa baa leedahay marka adigu ilaa inta aan ka gaarayay iskuulka aan ka dhameeyey kadib suuriya aan tegey Een, suuriya marka waxaan doonaya dhigto anigu een, eh, waxa la yidhahdo i t een, handasi macluumaatiga la yihahdo marka way soo bixi weyday Ee, markaas adigu dad kalaa meeshii booskii la geliyey oo iska weji weji bay ahayd markaan tegey waan xasuustaa Een, allah yarxamu safiirkii xaggaa joogay baa wuxuu yidhi islaan eedeeda ayaa joogtay meesha markaasuu ku yidhi "Een, markaa lacag baa lagu geliyay mogtahay een, fakalka it ga marka qaali buu ahaa markaasay lacag yar bay ba- ay- ayay bixisay ayuu ku yidhi saynabey dadku xaggee wax ka maqlaan ayay ku tirahdee dhegaha ayuu yidhi anuu halkan wax ka maqlaa ya marka wuxuu yidhi lacag ku dar marka waan xasustay inaan xasan la yihahdo baa dhigtay markii dambe collegekaas Een, anigu marka waxaan galay handasa mekanikiya wax la yihahdo mechanic engineering way igu adkaatay waayo secondarygaygu wuxuu ahaa arts kadib marka waxaan u bedeshay funuun tashkiiliya marka waxaan maaragtay yidhi malaha taasaa ku fiican tahay oo aad wax ka qaban kartaa marka adigu alxamdulilah een, kolleyba maaxadku een, een, maxay ahayd waxyaabahan ku baranaynay af carabi baan ku dhiganaynay een, eh, iyo computerized marka inta ugu badan marka laakiin wixii aan ku baranaynay waqtigaas iyo waqtiga maanta digitalka way kala duwan yihiin cashiradaha wax lagu duubi jiray film baa wax lagu samayn jiray lagu sawiri jiray inta badan marka adigu een, kumuuna jirin jaamacadda qaybtan een, iclaamka mu- yani bahashan mass communicationka ka- yani qayb ka mida mu ahayn oo jaamacadda waqtigaas laguma darin een, eh, maxaa la yihahda mass communicationka oo kulliyat iclaam may ahayn oo way ka yara baxsaneyd marka adigu laakiin muddooyin kadib waxaa lagu daray funuun tashki eh, maaragtay funuun jamiila fine arts waa laga dhigay marka adigu een, halkaasaan mataqaan inta badan aan- anigu aan kasoo bilaabay een, eh, jacaylka aan u qabo een, wax- waxaan magtahay aan ku shaqeeya maanta jooniga halkaa kasoo bilaabmay een, dhowr dal iyo deer deegaan oo kala duwan baad martay Ah, markii wadankaad kusoo gurya noqotay ah, maxaad kala kulantay dadkii aad u timaaday
wallaahi horta markaan imi halkan waxay ugu horreysay ay dadku igu odhan jireen war maxaad garanaysaa moogtahay oo waxay igu kalifay inaan macallin noqdo macallin carabi inaan dhigo moogtahay marka waxaa la yidhi af soomaaligana wuu moogtahay yacni xoogaa feerilaad moogtahay ayaan ku waday moogtahay markaan imi marka een, macallin baan noqday shaqadii ugu horreysay aan ka qabto macallimada ka hor waxay ahayd een, eh, iminka ninka nigeria artiska ayaan xasuustaa labadii kun shantii baan isbaranay Een, iyo lixdii isagu maalixdaas iga sheekeyn wuxuu yidhahdo yar baan ku xasuustaa anugu markaa waan ilowsanahay mogtahay laakiin shaqadii ugu horreysaan qabta waxaa ka mid ahayd een inaan iskuullada iyo madrasooyinka magaalada aan ku qori jiray gidaarka een boodharka af carabiga ma garatay iyo wa- waxaan dee maogtahay arday iyo garanaysa waxa aan ku sawir jiray iskuulka xawaalaa waa xasuusta madrasad kolejta xagga leera cabdiraxmaan bin cawf ayaan xasuustaa marka anaa ku qoray madrasada cabdiraxmaan bin cawf taxfiid quraan culum kariim waxyaaba badan oo magarasa lagu talagal marka een, waxaan ka qaadan jiray een, maxaa la yidhaahdaa dee shaqadaas maalintaas un baa ku qaban jiray wixii ama lasoo qorayo een, waxaa jiray een, maadaama shaqadaydan ama waxaan maarata waxduubistu inta badan dadku amba waxay galaan aroosyada ayaa u badnaa wixii waqtigaa lagu qaban jiray Een, ana aroos ma jecelina tagaba duubis iska daaya markaasaa een, waxaan xasuustaa maktabadda la yidhaahdo jiilu jadiida waqtigaa jirtay ayaa een, waxay soo duub waxay wa- maarata nin aan a- aabbahay saaxiibkiiya baa lahaa moogtahay oo reer gadaha isaguna marka wuxuu yidhi ka waran haddii aad soo duubtid muxaadarooyinka calimataan hadhowna cajiladda aad ka dhigtid oo ma garanaysaa dadku inay daawadaan alxuseeni baa shaqadaa haystay marka waqtiga qandaraasku haystay moogtahay oo aan xasuusta marka sidii baan samayn jiray markaa kaamarad yar baan usoo recommend gareeyey aan usoo iibiyey ee, maktabadda waxaan ku yidhi kaamaradan yaroo cajalad baa la gelinayaa iyada waxaan dhigi jiray calimataan dhexdiisa salaada maqrib in yar ka hor baan tegi jiray masaajidka marka muxaadaradaas intaa soo duubo een, markaan soo duubo baan geyn jiray maktabadii dabeetana een, waxaan u bedeli jirnay waan kabjar garayn jirnay kadib waxaan u bedeli jirnay een, ee, cajalad caadiya ma garatay oo dadku ay daawadaan markaa kadib sidii un bay noqotay marka dambe cd un baa ku bedeli jiray marka adigu eh, waxaan xasuustaa waqtigaas iyadoo ay sidaa tahay baa waxaa jirtay qolo la yidhaahdo care waxay soo xayeysiiyeen waxay yidhaahdeen waxaan sameynaynaa qalab baanu bixinaynaa tababar iyo qalab qalabkaas anu waxaa yidhi waaba waxaan u baahanahay inaan ku shaqeeye Een, qalabkii markaa adigu muu muu suurtagelin waa waa la cunay qalabkii laakiin tababarkii baa la yiri waa la bixina moogtahay marka adigu qalabkii muu muu suurtagelin marka adigu een, waxaa jirtay labadi kun iyo toddobadii baa markaa akaadimiyadda aan ku yidhi qoladan waxan waan- waan dhigtay ee waxaan doonaya inaan ku shaqeeyo marka adigu sidii baan u galay dabeetana waa wax baashankayga bay noqotay oo iyaguna waxay ka shaqayn jireen dokumentariyada iyo sawir filmaanta iyo waxaas ana markaygii hore een, waxaan ka dhigan jiray een, maxay de graphic designkana waan kusoo dhigtay marka waaba de waxay yidhahdeen graphic designer maba haysanaba kadib waxayba noqotay bilowgii aan kasoo galay markaas inaan mataqaanaa si xirfadeyda professional ahaan aan ugu shaqeeyo waa si wanaagsan marka suuqaa soo gashay markaasaan soo galay suuqii Een, horta mayba jirin dad waxaa ku shaqeeya dadka inta badan studio een, waxaa la odhan jiray studio aroosyo in baa samayn jiray waxaan mayba aqoonin Een, graphic designka laftirkiisa xitaa marooyin baa lagu qorqori jiray wax kadib computerizer markay noqotay een, intaan wax design gareeyo waxaan xasuustaa designada waxaa lagu soo daabici jiray markaan design gareeyo photoshop ku sameeyo Een, waxaa lagu daabici jiray nairobi waayo halkan may jirin madbacad sagal jet baa bilowday marka labadi kun iyo toddobadii akhirkiisii malaha sagal jet marka iyagoo bahaladan haysta oo keenay oo laakiin weli la daabicin ayaa la ayay yidhaahdeen waan haynahay Een, niyahow laakiin laguma daabicin dadku waxay yaqaaneen maradii gidaarka ahayd oo banarkii balaaneed design artistka artistka ay yaqaaneen kadib markay barteen digitalkiina digitalkiina wax badan may baran weli boardkii ballaadhnaa unbay dadku ay weli magaranaysa ku taabacaan marka waxaan ku yidhi waxaan sameeyeen eh, waxaa jiray general assembly meeting baa jiray oo hay-adda qabanaysay kadib dhowr iyo toban maxaa lahaa booster baan design gareeyay kadib waxaa la yidhi nairobi baa lagasoo daabacaya anna waxaa yidhi "Niyo, waxaa jira qolo daabacde wax daabacde kuwa aan u tagno aan soo weydiino kuwii baan u tagnay oo markaas yidhahdeen maba garanayno cabirka eh, ballaca iyo dhararka intuu yahay bal mitir soo qaado cabir bariga saas baran bariga saas baran ninka la yidhahdo cabdi yuusuf iyo qoladan sagal jet dabeetana sidii baan u daabacnay kadib halkan ma soo galay dadka marka waxaan iyagoo garanaya een, kaamirad markaa suuqa la tagtid aad tirahdid waxbaan du- soo duubaya amba waxbaan mataqaana soo sawiraya dee horta aad bay u adkeyd dadku waxaan may garanaynin ilaa ay dhacday maalin anigoo sayladda een, eh, haribadan ma garanaysaa suuqa hoose een, waaheen waa sanadkii waa labadii kun iyo toddobadii labadii kun iyo toddobadii ayaa su- een, waaheen anigoo mataqaana dee fresh ku ah waxan ayaan xasuustaa islaan baa bakoorad xagga kalidii iga dhufatay waay ma garatay islaan hilibleey ahayd mogtahay marka kaamarad baan taatareebaan xidhanay meesha unbaan dee waxbaan duubaynaa islaantii unbaa waxay tiri war naga leexo wa- wa- marka hooye kaama duubayn ku ilan hooye waxaa ma jirtee waxaa lagu arkaya mogtahay qof dee iyada duubaya ilaah kaamarada xaggaa ku jeedo dad baa weli aaminsan kaamarada haddaad suuqa la timaadid iyadoo halkaa u jeeda moodaya isagoo xaggaa fadhiya inaad ka duubaysid war kaamarada naga jeedi buu ku oranaya marka ind- adeeg in lagu gala maayo marka adigu islaantii way soo durugtay soo anuu isla ka- ka ka yaro durug oo dee arkaya inay aniga i- mogtahay yani igu soo socoto oo i jiirayso unbay bakoorad qaaday xaggaas iga dhufatay ha hoy maxaa ku dhacay Marka, maxaa kuu sameeyey war naga tag waxa garamayn waxaan ku samaysaya marka dadku way adag way adkayd qaar baa mindi nagu eryaday waan xasuustaa suuqa hilibka oo yidhi wallahi inaan ku kala jari ya codsiga ha marka adigu wa- waxa yani dhibaato aad u weyn horta ayay ahayd inaad kaamirta qaatid suuqa tegtid maanta oo kale maaha maanta waxa weeyaan qofku intuu tago suuqa qaarku oranaya war naga duub aniga ra'yiga weydii aniga maaragtay mogta anaga hadlayna waxa maahe beryahaas waxa weeyaan waa yani way adkeyd laakiin waxaad muddaa fahamka bulshada ee waqtigan la jaan qaaday Ah.
ee marka dad ka yimaaday dagaalo Ah.
ee dhibaatooyin badan aad inay u muuqatay inay aaminsan yihiin dadkan ay hayade iyo filmada dhex marsanay ha mashaariic baa nagu cunaysaa iyo.
Ha.
ha way way badan tahay taas Absolute.
marmar anigu waxaan ku duubi jiray askar iyadoo ila socoto sax anugu laakiin maan jeclaan jirin mogtahay waay waayo dadka inaad sira barataan oo isjeclaysiisid baa horta ka fiican mogtahay aad iyo- ilaa muqdisho ayaan xasuustaa oo dee waa mar, mar dambaan noqday khabiir noqday Aad.
magarat waa markii ugu horreysay nin cadaan u ilaaliya aniga mogtahay waxaa la jiray cadaan la ilaaliya nin cadaan u ilaaliya mogtahay way dhacday marka w- xamar weyn ahayd muqdisho Sax.
marka taas waa markii dambe mogtahay laakiinse beryihii hore een, waxaan jecelaha anu dadka ina mataqaanaa aan qof horta trikir baa la sameeyaa mogtahay dhowr qof aan isku raacaa amba laba qof ugu yaraan Een, qof kaa ilaaliya dadka ya iyo adigoo dee shaqaynaya aad iyo- haddii kale waxbaa lagu dhufanaya aadan garanaya waar waar waqti- Ya.
khatira minimad gelaysa gaalkacyo baskalood baa layla soo baxay mogtahay wallaahi marka een, oo oo yidhi maana iga duubaysa ha haye kaalay buu igu yidhi
soo dhow walaadi kaama duubi waan ku yidhi kuma baaqayn adiga adigu ma halkaasaan ka duubi waan ku yidhi mogtahay waan kasjeesada mogtahay Waay.
marka dan bay igu noqotay yacni inaan mataqaana aan ka fogaado aan sasabto ninkii mogtahay Aad iyo- waayo wallaahi intaa lagu dilo baa wallaahi la isweydiinaynin qasab meesha aan ka duubin waxay ahayd khadka cagaaran meel adaga agaalkaayaa maqasheen dee kuwana kuma sheegaysa kuwana kuma sheegaysa meel belcila ku dhacaysa waar waa garyo maglaan marka adigu een, way dhacday mogtahay aad iyo- laakiinse een, dadku aad iyo aad bay horta foobia weyn bay ka qabaan ilaa imikadan kaamirad foobia laga qabaa hay-adaha marka wax laga aaminsan yahay inay dad mashaariic intay ku qaataan tuulooyinka intay tagaan iyo meelahan ma garanaysaa dadka yani miyada iyo amba tuulooyinka dad dad dayartay u tagaan amba ay dhibiyada meelaha yidhahdaan dadkan xeryaha qaxootiga ayay u ballan qaadaan beeno beeno badan baa jiray een, faafay beentaasi waxa weeyaan mataqaanaa hay-addii een, si dadka wax uga duubtaan waxay ku oranayaan een, waxaasaan idin siina waxaasaan idin siinanayo dabeetana een, eh, maxay ahaydeen aan idinka duubana wareysiyada waxaas marka been qaad been maarata beentaa loo sheegaya dadka ayaa waxay ku kaliftay hay-ad magaceed baa laga yaabaa inaanay tuulada geli karin mar labaad Exact.
waayo mar hore been u sheegtay War.
ama dad badan intay ku yidhahdeen waxaasaan idin samaynaynaa War.
amba intay ka qaateen wareysiyo taasaa horta kaliftay inay dadku ay ku aamini waayaan War.
ma garatay Aad iyo- ay hay-adaha aamini waayaan aad iyo- laakiin haddaad tidhaahdid anigu niyahow waxba idima qabanayo aha ya Aha.
anigu waxaan ahay barnaamijkaasaan duubayaa een, hay-adaas waxay idin qabatay un baan idinka duubayaa mashaariicdaas waxba noomay qaban bay koranaya dadku Waa.
markay way qaylinayaan mogtahay waxay noo qabatay ya waxayna siinay saasoo beri soo melisiyay caynkaasoo maaragtay marka way koranayaan mogtahay laakiinse waxa ugu fiican inaad runta u sheegto raadniyo anigu waxba idinma siinayo ma garatay anigii baa mataqaanaa iyaga beriskii ka raadsanaya mogtahay laakiin idinka waxba idinma hayo haddaad u sheegtid waxa weeyaan dadku way way ku aaminayaan waxaan la raadsadaa qof tuulada xogaa amba meeshaas xogaa magac yar ku leh waxaa la idhahdaa heer tulala xeer tuulaha ha Wakaa.
De- laakiin xarif tuula iska ilaali mid baa jira xarif tuula la yidhaahdo kaa haddii uu ku helo Yeah.
wallaahi way ku dhammaatay mogtahay waar dadka intuu ku dhegeysto adiga ku dhegeysto uu koranaya haye ha wakaa sax marka maxaa nagu qaatay mashruuca nagu qaatay dadkii buu ka dhex hadlaya mogtahay Ah.
wuxuu iska dhigay inuu qoladii maan ahayn qoladii noocaas ahayd ah. waayo laga yaaba inuu magaalo yaro gaadhay uu soo noqday mogtahay waar xogaa waxay xogaa xogaa yar furfurayin mogtahay waxaad timaaday hargeysa Een, sidaan ognahay hargeysa waxa weeyaan een, magaalo fanka ka horeysa qaybaheeda kala duwan aad iyo aad Een, laakiin dadka qaar waxay cudurdaar uga dhigaan inay tahay magaalo ee, kaa joojinaysa ee, halabuurkaaga faraha badan leh aad iyo aad Een, halabuurkaaga faraha badnaa ee, ma gaabsi baa ku yimaaday mise u taaba qaaday Een, horta wixii aan ku wanaagsanaa een, major iyo minor soo marka laha dadku anigu een, sawirkan waxaa aad ugu wanaagsanaa markaygii hore laakiin waan taas waaban masaxay mogtahay yani sawir gacmeedkan ka wadaa waan masaxay qofka intaan yara eego wax yar waan sawiri jiray kadib waxun ba iska ka masaxay mogtahay oo digitalkan iyo waxaan dambe maaragtay xitaa berigaas een, eh, waxyaabo badan oo aan samayn jiray ayaa mataqaana waqti badan aan ku lumin jiray iyo desaxinka iyo waxa waxay u badatay shaqadeedu video iyo sawir la qaadayo gacmeed yani sawir caadi photographer marka videogan iyo wixii igu sii dhaliyay marka inaan videogii in anigu tiim baan ku shaqayn jirnay tiimkii marka een, kelima ka ku noqotid oo hal qof aad noqotid inaad waxyaabo badan samaysid waxaa ilaabaysaa marka wixii yaraayo detailska yaraa aad u fiifriisan jirtay marka taas waxay igu dhalisay in anigu nafteeda inaan isku halleeyo yani ma garanaysaa aana dee tiimkii badnaa iyo wixii aan la shaqayn jiray marmar inaan aan u baahan oo consultant dada ku shaqaynay sidoo kale lagu leeyahay adigu waxaas oo wada qabo marka taasi dhinacna way ka fiicantay dhinacyo badanna kama wanaagsan oo final productkii soo baxayaanba shaqadii u dambeysay soo baxaysay marka tiim tahay way kasii fiican tahay marka way waxay waxaan isku dayi jiray mar walba inaan la shaqeey dad iga aqoon badan Een, meelahan ka bilaabay shaqada akaademida ahayd dee tiim fiican baan ahayn laakiin muddo ka bacdi waxaan isku dayay inaan la shaqeeyo hay-adaha internationalka Een, waan marka multimedia officer baan noqday oo qole la yidhahdo d i maraykana marka multimedia officerki marka waxay noqotay inaan dhowr shaqo anigu inaan qabto oo dad badan ay qaban jireen kadib waxaan isku dayi jiray inaan aniguna aan isbaro dhe- wax dheeraada Een, kadib marka waxay noqotay inaan anigu aan israahdo maadaama taqaanaa aad gashay fiilkan oo si professional aad usii gashay isa sii horumari Een, mar walba waxaan isku dayi jiray dad iga fiican inaan la shaqeeyo amba iga aqoon badan waayo anaa wax ka kororsanaya laakiin haddii aan aan noqdo meel boosaan ka ahay anigu ninka ugu sarreeya aan noqdo maaragtay dee hore ma dhaqaaqayo inaan iyaga laga yaabo inaan hoos noqdo dalcadda inaan hoos ugu soo dhaadhaca laga yaabo iyaga aan kusoo noqdo waayo war hore socod badan baan jiray hore socod badan baa jiray marka adigu waxaan isku dayi jiray inaan bal hay-adaha internationalka ah iyo shirkadaha waaweyn oo een, kambaniyada iyo miidiyaha maarata ka shaqeeya inaan xitaa fursad ay noqoto xitaa marmar inaan waxaan samayn jiray inaan ku shaqeeyo volunteer aan ku idhaahdo bal credit iyo ku qora magaca keliya on wixii ma garanaysaa sax si portfolio ku dhiso ha bartwalis ay gasho Sax.
marka labadii kun lix tobankii baa jirtay qoladan aljazeera documentary ay sameynayeen layidhaahdo asumaal ee taxta almajar amba een, maxay somali the forgotten story soomaalida la ilaabe soomaalidii la ilaabay Sax.
dabeetana adigu anigu markaa muqdisho aan joogay waqtigaas oo bilaaban joogay muqdisho Een, waxay iyaguna maaragtay hargeysa way ka sameeyeen somalilan iyo berbera way kasoo duubeen muuqaalada adigu markaa duubista shaqa kuma lahayn anigu already way soo duubteen waxoodii Een, tarjamadii bay igu yidhaahdeen maadaama carabiga aad garanaysid soomaaligana dadka ay ku hadlayaan een, softwarekii lagu edit garaynaya garanaysid ee waxaad samaysaa isku keen beegbeeg qofkana hadalkiisa wuxuu afka ka oranayo iyo qoraalkii iyo inaad maaragtay dee subtitles loogu sameeyo executive translations by words translationkii waaba la tarjumay maxamuud yaaba tarjumay waan umalaynaya maxamuud cabdi iyo tiimkaas ayaaba tarjumay Een, markaas waxay dhahen subtitleska markaa waxay ku noqonaysaa inay qof la fadhiyo soomaaliya carabiga garanaya soomaaligana garanaya iyo qofkii editorka ahaa iyo masriga ahaa amba dee turkiga joogay kadib laakiin waxaa waxay dhahdeen, haddaad labada isku garanaysid systemkiina garanaysid editorka Een, final cut baa lagu sameynaya adigu noo samee kadib waa sax baa idhi lacag badan kamaan qaadan Een, waxaan jaziira markaa shaqadii ugu hortaan la qabtay bay ahayd mogtahay marka waxaan idhi waa bilo fiican ma garatay xagga dambe ay ku qoreen marka magacay kumay qorine emailkaan kula xiriiri jiray oo axmed weli ahaa ha ayay ku qoray axmed waali ya marka waan xasuustaa mogtahay ninka markuu dhammaaday marka maga aragtay Ma- qofkana soo weydiiyo bal noo soo dir magacaaga oo full namekaaga mogtahay Ahay.
saan kugu qorno qolyaha kale saas samey dad kale mogtahay war kuwaasaa ayaa jirtay ugu horreysay wax ma garanaysaa yaroo een, xoogaa advansa ha Em, doorar kala duwan baad kusoo shaqaysa Eh, doorarka bal eh, dhegeystayaasha u xus een, una sheeg eh, bal eh, w- xog la xidhiidha Een, anigu horta sawir qaade Een, waan kusoo shaqeeyey waanan ahay ilaa hadda waan ku shaqeeyaa Een, filin sameeye ama filin duube Een, filin sameeye xoogaa ma- kelmad yar ballaaran mogtahay qofku inuu noqdo filmmaker anigu filmmaker ma ihi Een, xoogaa wa- waxay u baahan tahay khibrad ka yara duwan oo ka yara ballaaran iyo tiim inaad la shaqaysid marka anigu waxaan ahay sawir qaade iyo camera operator amba camera maxay ahaydeen cameraman Een, iyo videographer iyo cinematographer cinematographerka waxa weeyaan wa- waxoogaa uu ka yar ballaadhan yahay ma garatay oo qofkii inuu dhowr shaqo isku qaban karayo ayaa la doonaya angaleska iyo kalarka iyo waxyaabahaas oo dhan Een, iyo lenseskan kala duwan oo qofku ku isticmaalayo halka videographerku amba cameramanku oo dee lensku aa- aanu waxaas oo dhan detailska aan sii galaynin Een, waxaan kusoo shaqeeyaa maaragtay oo ilaa hadda ku shaqeeyaa een, video editor ahaan sistemo kala duwan baan isticmaalay oo ah ah, adobiga oo dhan inta ugu badan alaleeyahay illustratorka uma badnin Een, muxuu ahaa laakiin adobiga inta ugu badan familida isticmaalay Een, waxaan kale ku shaqeeyey een, graphic designka graphic designka markaa een, beri hore waxaan ku shaqeyn jiray graphic designka weliba animationka Een, intaan adobigu aanu yeelan character amba softwareadan maaragtay Animation.
lagu dhaqaashay animationka waxaa jiri jiray micromedia flash wax la yidhaahdo iyo dreamwever iyo system softwaradaas inta badan waxaan ku samayn jiray film kartoon soconaya marka 2d way badnaa mise 3d waa 2d 2d 3d waa waxaweyaan dhawaanba way adag tahay magarata way magarata maan gelin marka xitaa waqtigaas waxaas oo dhan baan animationka iyo waxaas markii dambe aan filinka iyo iyo sawir iyo fideoga aan xoog u galay ayaan ka yara baxay marka een, iyadoo intaas marka laga yimaado kale waxaan ku shaqeeyaa een, communication officer ahaan macnaha een, hay-adaha waxay waxay doonayaan hal qof oo waxyaabo badan garanaya oo ku shaqeyn kara Sax.
marka iminka communications officer marka lasoo xaysiinaya ama communications maaragtay specialist waxay doonayaan dadku in mataqaana uu qofkaasi noqdo qof farsamo yaqaanana farsamadiina ku shaqeyn kara qoraalkiina qori kara marka labada marka haddii ay shaqadaasi ay u badan tahay een, eh, shaqo ah maaragtay een, eh, een, eh, qaybta te- technicalka ay u badan tahay waan galaa multimedia officer een, waxaan noqday regional multimedia specialist oo waxaan ka shaqeynay somaliland puntland soomaaliya iyo borderka borderka kenya een, xadka een, afar sano een, qolada la shaqeynayay marka intaasoo sano intaas meelahaas aan kasoo shaqeynayay oo dhan waa fiilkan weeyaan aan ku shaqeyn jiray laakiin een, adigu waxa badnaa een, eh, mas-uuliyadda yara badnayd aad ya waxaa jirta een, tusaale ahaan jiilka haddeer ka shaqeeya ama ku hawlan qaybahan kala duwan ee filmmakinga ama videografiga iyo in all mediahan professionkan Eh, fahamka tusaale ahaan qof baa qabanaya shaqadan cameraman camera operator videographer filmmaker stu- eh, cinematography in all in one sheeko noocaasa jirta Eh, bal ka waran eh, sidee kula muuqata een, sidee suur noociyay bixisaa markaad aragto ama la kulanto qofkaasoo kale waa aniga ku sheegaya waxay- waa waxbahay moogtahay dukaanka ya sbeer baarkii farmasigii isku jira wixii dhan isku jiraan moogtahay marka een, horta marka si loo eego hay-aduhu waxay rabaan mise een, eh, haddii lagu shaqeynayo een, company media company oo ku- aad u shaqeynaysid hay-aduhu waxay doonayaan qof intaba isku wada ah Een, keliya laga yaaba inay kaa caawiyaan iyagu een, scriptka inay kaa caawiyaan laga yaaba inay kaa caawiyaan ama dee maaragtay lasoo diyaariyo een, wixii qabe- aad qaban lahayd oo dhan amba mogtahay report baa laga yaaba inaad ka samaysidba video marka horta anigu kuma taliyeen Een, anigu waxaan shaqooyinkan ku faano anbaa isleeyahay filmaanta ama barnaamijyadan ku faano waxaa ka mid ah kuwa aan aan aan keligay samayn anigu ayaan ku faanaa waayo waxaa soo diyaariyey laga yaabaa nin iga khibrad fiican xagga mataqaana sheeka samaynta waxaa soo diyaariyey waxaa laga yaaba inuu edhidgareyn doono ama edhidgareeyey nin ajnabi ah hadduu doono ma oranaya soomaali keliya yani maarata ajnabi yani ku fiican ma oranaya laakiin eh, waxay naga wanaagsan yihiin waxyaabaha inta badan eh, ma- editingka fiican bay aad ay naga wanaagsan yihiin moogtahay Ken- maarata Ke- kenyaanka xitaa marka een, kuwaas oo kale aan ku faana waayo qofka edit- eh, editingka sameynaya shaqadiisu waxa weeyaan waa full time oo editor halka anuu full time ahay een, videographer amba cameraman maaragtay oo aan haddii laygu yidhaahdo soo duub videogaas amba barnaamijkaas amba interviewgaas waan ku fareereysanayaa laakiin haddii editinkiisi uu sugayo waxaan ka jecel inuu qof kale edit garayo marka kulamaan taliyeen moogtahay Een, waxaa jira oo kale een, qofka mataqaana wariyaha ah een, wariyuhu een, cameraman ma noqon karo cameraman wariye ma noqon karo oo laba iskuma noqon karo mogtahay tusaale iminka waxaa jira een, qof baad soo wareysanaysaa mas-uula oo dee mansab fadhiya mogtahay qofkaasi een, haddii aad tiraadi waan wareysanayaa kaamaradiina waan eegaya inuu iftiinkeedu fiican yahay ama angalku fiican yahay dhinaca ka qaabisaya isagana waan weydiinaya su-aalihii haddii ay beterigii la xumaado sug sug waxay yaraada maaragtay waa yara dhib badan tahay moogtahay. qofkii uu ku dhibsanaya xitaa jawaabtii uu ku siin lahaabaad hakad gelinaysaa moogtahay attentionkiisa baxaya marka way dhacday shaqooyin qolaan UNDP beraan u shaqeynayay 2012 ayay waxay doonayeen in mataqaana ay anigu inaan wax walba aan isku qabto oo iyagana lacagta u baaqanaysa waa qolo consultant oo subcontract kusii bixinaysa waxan marka waxay igu yidhaahdeen waxaan kuu soo diraynaa een, eh, scriptigii waxa waxaasoo dhan su-aalihii ha ii soo dirin baan ku yidhi anigu anigu waan duubayaa photographer baan u baahanahay waxaan u baahanay producer markaasaan ayay yidhaahdeen ma qaban kartid miya maya ma qaban karo baan ku idhi haddii aan qabanayana saddexdaa lacagood isiiya baan ku idhi way og waan og inaanay siinaynin kun dollar ma garatay haddaan ku ihahdo laba boqol iyo konton baa anigu maalintii ku shaqeynaya een, eh, maxay ahaydeen eh, qo- een, sawir qaaduhuna laba boqol iyo konton ku shaqeynaya producerkiina afar boqol ama saddex boqol waan qaban karaa anigu intaba laakiin waxaan eegay miisaanka ay leedahay shaqadan waxaa la doonaya documentary weyn in la sameeyo marka documentaryga weyn waxaan u tegey waqtigaas waxaa ka mid ah dadkii la wareysanayay een, maxamed cumar cata qaalib oo ahaa een, prime minister ku-xigeenka soomaaliya buu ahaa marka anugu shakhsiyan baan u garanayaa laakiinse een, eh, inaan anugu keligii u tago anigoo kaamaradi la cari qofkii xitaa kuma qiimeynaya haddaad keligaa ugu tagtid mogtahay wuxuu ka jecel yahay adoo tiim la socda mogtahay ayaa ka yaro qurux badan oo miisaan baa yeelanaysa mogtahay markaasaan ku yidhi een, qolada markaa waxaan ku yidhi qoladan een, xagga skiinayay mogtahay igala soo xiriirayeen waxaan ku yidhi anuu sawir qaado fiican baan idin hayaa producerna way jiraan magaalada producer markaa waxaa fiican qof wariye ah oo saxaafadda xitaa maaragtay su-aalaha weydiin kara qaabka xitaa su-aasha uu dhegeeyo qofka wariyuhu wuu iga fiican yahay aniga mogtahay marka een, adigu markaa nin wariyaa yeedhe way yeedheen sawir qaadana waa nuur kumidgareeyey berigaas mukhtaar baa jiri mukhtaar nuur ee sawir qaado oo xagga joogay
عادي adigu markaa tiim baan ku tagnay صح filinka wuu fiicnaaday waayo qofkii kuma odhan karaysid walaal makrofonta u hagaajisid kaayaro dhacay Ni oo- samaacada xitaa haddaa xidhatid Aha.
ma qurux badnaa samaacada haddaa xidhan tahay وار codkii oo dhan waxaad ka maqlaysaa meeshan وار xitaa kaad ku hadlaysid ma mogtahay si fiican ma fahmaysid عادي marka mar walba waxaan ku talin lahaa sawir qaado inuu jiro gaar ah ma garatay Een, video eh, maxay cameraman inuu jiro gaar ah producerkii gaarka ahaa inuu jiro haddii ay jiraan xitaa aad budget ka weyn amba hawl ka weyn ay aad samayn kartid aad haysatid qofkii ka- codkii hayay gaarka ahaa inuu jiro ma garatay taasna way yani waa waa waxaan ku talinaya taasna inay Aad iyo- fiican tahay, haa.
laakiin su- waxa weyn su-aashu een, dadkan fahamkoodu yahay in qof wada qabto hal shaqo maxaa sababa dee sabab waxa waan ku sheega baahi baa keenaysa mogtahay ha qofkan een, eh, muxuu ahaa een, shaqada aad u qabanaysid Aha.
awooddaas ma leeyahay intaasoo qof inuu ma garanaysaa hawshaa inuu kuu diro hadduu leeyahay Waay.
waa gaar laakiin inta badan waxay doonayaan in boqol doolar lagu soo wada qabto eh, wax lagu soo duubo boqolka doolar marka ma ma soddon soddon doolar baad u qaadanaysaa ma garati ma noqonaysa mogtahay macnaha qofkii waxay ku noqonaysaa qofkii wax duubayey Aha.
isaga waxay u noqonaysaa fursad inuu yidhahdo wax ma soo qabanaya war laakiin waxa xitaa mataqaana haddii ay noqoto in mataqaana laga fiirsan waayo amba hay-adaas amba qoladaas ay magaranaysa waxa la kaxaystaa qofkan een, communicationka ka shaqeeya iyaga isaga ku isaga ku dheh su-aalaha weydii ila mushahaaru ku qaadanaya meesha Exactly.
Ha, Een, waxaa jirta een, projectyaad ka shaqaysay indoora Ee, projectyada ma jiraan mid aad hoosta ka xariiqi karto oon karto ee, projectkii ugu wanaagsanaa een, broadku ku ahaa weeyaan projectyadan qabtay horta waxaa jira qaar anigu aan wada duubay way jiraan oo aan gebigii samaaciilitikii sameeyey labadii kun iyo tobankii baa waxaa jira een, eh, barnaamij aan ka sameeyey wuxuu ahaa documentary dheer buu ahaa mid aanu keligii aan sameeyey buu ahaa marka akaadimida ka shaqaynayay waa xilliga kasii tegay bay ahayd waa good governance-ka buu ahaa Een, kaas bilow ilaa dhammaad duubistii malaha inan kale igala jiray een, eh, xoogaa duubay laakiin editinkiisii iyo duubistiisii anigaa sameeyey labadii kun iyo saddex tobankii sidoo kale een, nabad iyo caano documentary ah ayaan kasoo sameeyey keer baan u sameeyey Een, la- berigaas waxa aan aada ugu een, fiicnaa een, eh, waxyaabahan long version documentaries-ka ayaa aada u socon jiray social mediahu markiina soo galeen ma garanaysaa labalaba daqiiqa saddex daqiiqa bay- baa la doonaya marka waxaa jira een, muddooyinkii dambe een, labo documentary labadii kun een, iyo sa- iyo saddex iyo labaatan- labiyo labaatankii ayaa waxaa jiray mid laga qabanayay een, climate change-ka isbedelka cimilada Een, kaa duubistiisaan lahaa een, wixii somalilan laga qabanayay oo dhan waan duubay laakiin een, maxay ahayd waxaan uu ku guuleystay award buu ku guuleystay laakiinse een, documentary markii ay edit garaynayeen wadamo badan oo africa laga soo edit garaynayay marka standardka marna waxaad een, ku far- ku faanaysaa standardka waxaad ku duubaysay waayo standardkan ku duubin wuxuu ahaa standard een, muxuu ahaa cinema ah ayuu ahaa marka qalabkaagii kaamiradaad markaad haysatid een, haddii standardkaas uu ku gaarayo inaad ku duubtid laga yaabaa in wadanka oo dhan adiga lagaa soo xusho oo kaamirad kale la waayo amba qalab kale iyo qof ku shaqayn karaya standardkaas marka taas wax aan ku faana bay ahayd oo waayo een, documentarygan een, muxuu ahaa labadii kun iyo labaiyo labaatankii bishii sideedaad bay ahayd baa laga soo duubayay marka sawir qaadistiisa een, mustafa ayaa qaaday sawiradii la qaadayay Een, aniguna waxaan lahaa muuqaaladii iyo wareysiyadii la duubayay marka kaas waa aad iyo aad bugu fa- baan ugu faanaa waxaa jira een, shaqo iyadana aan sawiraan qaaday anigu markaa foto sawiro sawiradaas la isticmaalay baa jiray oo labadii kun iyo labaatankii isla waqtigaas bay ahayd mise ko laatankii akhirkeedaan umalaynaya filinkii documentarygii mo faarax laga sameeyey ko laatankii bay ahayd labaiyo labaatanki ha laba iyo labaatankii baa isaga laga laakiin koo iyo labaatankii bishii labayo tobnaad baa lasoo duubay Een, tiimka waan ku jiray laakiin anigu maan duubin anu sawiradaan u qaaday sawiradaan u qaaday meelo fog bay gaadheen oo mataqaana aniguna aad baan ugu een, eh, yani yani faraxsanahay Een, waayo qoladan waxaan ku idhi een, beriga markaa droonta ayaan ku ku shaqaynaynay droonta waxa ku shaqaynaya saciid ina la yidhaahdo Een, eh, waxshiga sakariya saciid sakariya saciid oo m m t v ah marka een, isagana waxaan u doortay wax kale maaha waxa fiican qofka markuu hawl noocaasa gelayo inuu qof walba meesha ku wanaagsan yahay raadsado maogtahay marka sakariya waxaan ku ogaa inuu qofka ugu fiican yahay aan aqaanay duroonta ku shaqayn karaya somalilan waqtiga ah marka isagana duroonta duubayay anaga laakiin duroonka lahaa laakiin waa liiga fiicnaa micnaha aad lahaatid laakiin wax aqoontidaas bidayso fursadaasaad qof kale u fidisay anigu markaa sawirradii ayaan qaaday aad iyo aad marka taasna waan ku faanaa Een, inta kale waxyaabahaas waa waxyaabaha ka baxsan shaqadayda shaqadaad markaa ku jirtid waxaa jirta shaqo aad qabanaysid laakiin adigu aadan kreditka lahayn aad iyo aad ta igu badanani waa taas Sax.
taas waa muhiim yani inay dadku ogaadaan moogtahay anigu waxaan la shaqaynayey een, afar san een, afar sano akaademiyadaan la shaqaynayey afar sano iyo barhna waxaan la shaqaynayey een, qolo u s aidka mashruuca di- dai la yidhaahdo afar sano iminkana waxaan la joogaa qoladan la yidhaahdo een, b b c media action marka afarta yani iyo qolo kale oo la oran jiray een, breakthrough media oo muqdishoan kala shaqaynayay iyadu waxaan u ahaa lead shooting iyo producer baan u ahaa marka okay intaas waxaan duubayay dhowr iyo tobankaa sano waxbaan duubayay oo filmaan baan samaynayay laakiin kuma faani karo waxaan ugu faani karin aniga shaksi waxaan behalf of cid kale meli ahaa labadii sanadkii ugu dambeeyey marka labadii kun iyo sadex-iyo-labaatanki waxaan sameeyey een, climate change-ka baan ka sameeyey documentary sax axmed ahaan meel intaan soo qaato oo intaan yaraado youtube-ka soo dhiganaya ma, ma, ma samayn karo laakiin cv-gayga waxaa igu jirta inaan ka shaqeeyey meeshaasaan ka shaqeeyo waxyaabaha ay qabteenna website-kooda ay qaadanayaan haddii doonaan iyagu qoladii ayuu sameynayeen oo magaranaysa ahaa een, eh, loo sameyn doonarkan wax loo sameynayay ayaa la siinaya laakiin meelna kagama qoran axmed faisba waxaan duubay dhibaatooyinka ugu badan ee jirta waxawey marka loo sameynayo eh, hay-adaha internationalka inaan creditkaaga aan la muujin oo aan dibadda usoo bixin aad iyo aad ay dahsoon tahay taasi way badan tahay weliba aad staff tahay macnaha markaad adigu shaqaale ka tahay Ah.
shaqaalada tahay mana oran kartid meelna axmed fays baa waxa duubaya amba maaragtay kaamaradii caynkaas Eh, waayo wax walba iyagaas kale inkastoo ka- eh, qalabka aan ku shaqeeyo laakiin iyagaa inta kale ma garanaysaa xuquuqda oo dhan eh, xuquuq waxay yidhahdaan xuquuq daba maxfuud waa lagu qoraa maaragtay maxaa la- all copyright eh, ma- ma- maxaa la reserved Ah.
meelna kagama qorna kambanigii axmed amba axmed baa mataqaana waxaa sameeyey aniga awoodeeda way bartay yani waxbay baraysa mar walba laakiin waxaan ka jecelahay waxaan si madax banaanay u sameeyey anigu waan xitaa anigu aan qolo contract kaga qaatay oo consultant ahaan kaga qaatay ayaan ka jecelahay sawirku saameyn iyo awood intee leeg buu leeyahay mar haddee sawiradan soo galnay dhinacooda Een, horta sawir waxa weeyaan maasha allah horta yani anagu horta so- soomaalidina waxaan iskana biyaad iska reer miyi moogtahay Een, sawirka waxaan u aragnaa shaydaan iyo naf geli baan u arkayna moogtahay haa hal sawir uu qofkaasi qaado laga yaabo inuu ku turjumayo waxyaabo badan haddii tusaale imika een, sawir keliya sorry ee, sawir keliya baa mataqaanaa waxaad u isticmaali kartaa laba wax wax wanaagsan positive iyo wax negative ah waa kolba angalka ka qaadi sawirka ma garatay aad iyo aniga hadda laga soo qaado sawir anigoo adig kula hadlaya adigoo dhegeysanaya iyo haddii mataqaanaa si close upna loo qaado laga yaaba laba micno inuu kala sameeyo aad sawirkan close upka laga qaadayo ama lasoo dhaweynayo wuxuu ka- waxaa- waxaa lagu muujin karayaa emotion baa lagu muujin karaa amba ma garanaysa qofka ma garanaysa emotionkiisa eh, shucuurtiisa ma garatay sawirka fog wuxuu waa- waxa weeyaan waxa la yidhahdo photojournalist sawirka fog oo- oo wideka ah waxa weeyaan environmentkii qofkaasi joogay baa lagu sawirayaa tusaale imika sawir mudaaharaada ayaad arkaysaa haddii sawirka mudaaharaadka qofkii ma garanaysaa xaaladiisii la tuso dee dadku way u naxariisanayaan oo tacaatuf baa imaanaya meesha laakiin haddii sawirka backgroundka close up aanu noqon uu noqdo wide shot maaragtay dabkii ay gubayeen taayiradii iyo askartii ma garanaysaa la jiidi ama askar wax ma garatay ayaa imaanaysa aad iyo aad micnihii qofkii usuu qaadanayay maaragtay aragtidiisa ayaa isbedelaysa aad iyo aad marka sawiradan mataqaanaa een, halka sawir waa kuma yidhahdo kun kelmadood buu mataqaanaa ayuu micneynaya mogtahay Aha.
marka halkaa sawir haddii uu mataqaanaa een, la shaandheeyo waxaa ka soo baxaya ereyo badan baa ka soo baxaya sida megapixelskiisa ay u badan yihiin bay micnayaasha amba maxaa sawirka ka fahmaysa baa la oranaya mogtahay wallaahi kow laba saddex afar shan inteenan meesha joogta labaatanka qofba mid walba meel gaar wax ka arkaya aad iyo aad marka sawirku micnihiisu wuu ka duwan yahay een, qoraalka hubna wuu noqon karaa ma garatay adduunyada laisku isticmaalayo aad iyo aad berigii dhoweed een, suuriya maxay la dagaal ka kacday suuriya dagaalkii berigii dhoweed ma garanaysa anu dee suuriya wax ku bartay suuriya waddan aad aa u jeclaya mogtahay waxyaabihii markaan dareema xitaa suuriya yani maaragtay waan yara qiirooda mogtahay xaalad say ahayd iyo siday isku bedeshay suuriya dagaalka wuxuu ka dhacay een, berigii een, tunisia uu dhacday kacdoonkii aha ayaa maaragtay waxaa ka- ka- waxay sameeyeen inan yarba ku qoray ciyaal iskuul wuxuu ku qoray meelba wuxuu ku qoray een, eh, door jaylak yaa yaa door jaylak yaa yaa dictor waay dictoro waa lagu soo socda adigana gidaar buu ku qoray ma garatay dictorka yaa looga jeedaa waa bashaar madaxweynaha suuriya waa doctor wayaan mogtahay marka kelmadii lagu qoray ayaa ma garanaysaa sawirkiibaa ma garanaysa waa la sawiray gidaarkii ku qorantay weli imika haddaad raadsan internet waad ka helaysaa mogtahay kadib kelmadaas maaha so- wax weyn maaha waa keliya waa micne adigana waa lagu soo socdaa weeyaan xaggee gelaysaa ma garatay tiiba ilmihii yaraa maalinta labad waa la dilay waa si- waxaa iskuulka sideed baha dagaalka muxuu ka bilaabmay inta badan kacdoonka ugu weyn wuxuu ka bilaabmay ilmihii yaraha iskuulkii waa la ogaaday ile markiiba waxayan dheheen dhar cad bay- aan caadi ahayn bay leeyihin mogta indha ee, suuriyaanku Een, iskuulka loogu tegey ilmihii yara gurigiisa loogu tegey isaga iyo arday kale waa la qabtay waa la caqaabay dabeetana ilmihii yara waa la dilay markaasuu kacdoonkii kacay suuriya ka kacay markaan joogno eh, dalkeena somalilan eh, waxaa jirta kambaniyo hay-ado dad meelo badan baa ku yaala institutiono badan institutionkaasi mansabkan qofkan haysta videographerka ama photographerka eh, sidee weyn mansabka ula muuqda qofkaasi ama muraayada hor taalla sidee lu muuqataa qofkaas sida laga aaminsan yahay Ha, soo ma ha.
sawirqaado waxa laga aaminsan yahay waa nin bilaa camal ah Hey,
Ya. wax kale wax dhaamamad weyda baa lagu oranaya mogta wey, Ya.
wey.
wax dhaamad weyde muddooyinkan dambe iminka dadka ay barteen mobilada ay dee dad qof walba mobil uu yahay qof walba inuu sawir qaada yahay waqtigan dambe maahe laakiin kaamirada qofka ku shaqeeya oo dhan waxaa looga aaminsan yahay inaanu ahayn qof de wax kala waaye de mogtahay dabeetana wuxuu ku niyo xitaa waxaa lagu oranayaa niyo maad ka noqotid een, weriye maad ka noqotid waa laska oranaya mogtahay yani inankii sha- shaqada waaye maaragtay amba waxa uu ku shaqeeyey waaye oo kale ama farmasi maad ka furtid farmasigii baa laga dhigay mogtahay wax yar- yar. marka adigu een- een, maxaa la yihahdaa kaamirada horta marka lagu shaqeynayo anagu waxaana reermii baan nahay, hore saa ku sheegay mogtahay Een, waxana kaamiradan iyo waxan waxay ka timi magaalada ka timi magaalo haddii wixii ka yimaada magaalana dadkii asalka ah waxay u yaqaaneen wax dee dhintay oo kale ama wax fiic- aan fiicnayn marka asaliyan marka soomaalideenu waa dad iska reer guraa iska nahayo waxan foobia laga qabaa aad iyo dadkan magaalooyinka degan ayaa waxaan yaqaano ku shaqeeya haddaad u fiirsa imika muqdisho imika dadkan kaamermaaninta amba fotograafiyada asad xaaji iyo dee sawir qaadayaal bay ahaayeen waa reer xamar reer xamarka reer miyi ma lahaba mogtahay waxay leeyihiin dee waa reer magaalo mogtahay xeebahay degaan mogtahay marka een, dadkan markaas waxaa ku shaqeeya wax laga aaminsan yahay waayo waxaa keenaya kaamarada maxaa lagu qabanayaa aroos baa lagu duubayaa bay ku leeyihin arooskii isaga laftirkiisii marka soomaalida marka waxay ka dambeeyaan labada qof ay ka dambeynta badan waxa weeyaan waa oday dhaqameedka iyo wadaadka marka wadaadkii iyo oday dhaqameedkii labadaaba haddii aanay waxan aad ku shaqeynaysa sidanba kaamiradan aanay jecleen dee adigana mihnadaadan waa la nacayaa mogtahay laakiin muddadan dambe imika inta ay soo badatay een, eh, sawirqaadayaasha iyo wariyaasha iyo waxyaabahan social media waxaa noqotay waxay noqdeen dadkani wax ay caan ku noqdaan bay noqdeen annaga soomaalida waxaa keenaya caannimada inuu qofka raadiyo Een, youtube-ka haddaa gashid imika waxaad arkaysaa qof walba wuxuu yaqaanay ayuu caan ku yahay soomaalidu waxay yaqaaneen oo dhan waa hadal hadal bay caan ku noqdeen markaa marka hadal hadda saa caan ugu noqonaysid iyo ma garanaysaa hees een, haddaad caan ku noqonaysid kaamarad qaado soo duub markaa kii ka hadlayay dadkii hadlaya raadi ma garatay imise ani igu idhahda niyo adeer kaal maxay weli horta kaamarada ku shaqaysa ahaa niyo waxaan rabaa inaad iga yara qabatid intaasoo magoor mogtahay Haye.
waa nin xildhibaana waa nin odaya waa nin caynkaasa inaad iga qabatiddaas ma aragtay fariin cambaarayn andre ogone fariin cambaarayna marka anigu hadda kama dhaadhicin karti kuma odhan karti anigu waxaa kama shaqeeyo anigu b b c da waxaan nahay qaybtan wacyigelintaan nahay waxaasaan ka shaqeynaa hay b b c da maadan ahayn haa b b c da maadan ahayn tii wararka sii dayn jirtay ma aha taas waa to kalatan way ka yara duwan tahayo Waa- marka b b c ma aha de marka maya waa b b c maalin dhan ba oday ka dhaadhicin mogtahay waxaan ka dhaadhicin kara waa b b c da waan ahay laakiin ma ihi qaybtan wararka yaa mida kale dee qof soo fadhiiso kaalan kaa duube haddaan ahay xitaa b b c da yaa yaa kaa yeelayana waxaad soo deysid mogtahay marka taasaa keenaysa dadkeena horta fobia ay ka qabaan yani waxaan waxay u arkaan wax yar ay tahay Een, marka taa laga yimaado een, kaamirada dadka ku shaqeeya waxay yihiin dad aqoon kale aan, aan, aan lahayn haddaad u fiirsa intooda badan kaamiradu anigu waxaan yani horena dhowr jeer tababara iyo waxaasaan ka bixiyey kaamiradu aqoon maaha waa farsamo maogtahay waxaad u baahan tahay inaad yeelatid aqoon general ah haddaad doonaysid inaad ku shaqaysid waxan ninka wariyaha ah muu soo dhigin kaamiradii iyo microphone si loo qabsado wuxuu soo dhigtay koorasyo kale aqoonu soo dhigtay inankan kaamirada ku shaqaynaya aqoon kale ma laha aan ahayn kaamiradaas amba microphoneka hadduu doono siduu kaamirada ugu shaqaynayey oo farsamayaqaan u ahaa ayuu qaatay microphonekii ayuu yidhi de anba waan iska duubi karaaye maxaaba mataqaanaa een, een, muxuu ahaa dhibaato ah ma garatay yani maxaa meesha ka- ka jira de ma garanaysaa ii diidaya marka taasaa keenaysa inay noqdaan dadkii mataqaanaa aqoontii ay ku yaraato kaamiradanna haddii laga su- laba su-aal lagu celiyo su-aashan weydiinayo lagu celiyo isaga lagu yidhaahdo bal taariikhda nooga sheekay maalinta waxaan hadalkaa ku idhi yaa buu ku oranaya waa xandhoobtiisa buu laqaya mogtahay taasna waa sabab bay u noqon kartaa baan isleeyahay anugu waxaa jirta tusaale ahaan somalilan mediaha markaad eegtay ma jiraan waxyaaba aad leed waxbaa ka maqan iyo waxyaaba leed waxyaaba badan bay sameeyeen oo aad odhan karto eh, way ku mudan tahay in la bogaadiyo oo halka ka dhaqaajiyaan Horta waxaa la isku khaldaa media iyo multimedia Een, fid- finan samaynta iyo sawir qaadistu laguma dhigto mass communicationka si ballaaran laga yaaba halka horas baa laga dhigtaa Een, laakiin waxaan aan anigu qabto amba aan ku- aan bartay waxa weeyaan multimedia amba funuun tashkiiliya amba wasaa'id mutacadida yidhahdaan af carabiga ku- haddii ku sheegaa multimedia marka multimediahu waxaa soo hosgelaya toddoba qaybood meelahaas ay ka mid tahay farshaxankii ay ka mid tahay eh, dhagax ku qorista iyo qori ku qorista iyo waxaas Een, eh, waxaa ka mid ah een, eh, een actingkii maxaa la jiristii baa ka mid ah waxaa ka mid ah een, waxa la yidhaahdo een, eh, maxaa la yidhaahdaa masraxa marka jiristii baa kala duwan xitaa mogtahay oo kii tiyaatarka iyo kii kale tvga telefishinka mogtahay marka waxaasi way ka baxsan yihiin marka loo eego mass communicationka ama mediaha ama kuliyat iclaam ama kuliyat saxaafa la yidhaahdo marka inta badan marka dadka maaragtay een, eh, mediaha hadda een, doonaya inay mataqaanaa xoog u galaan waxaa ka maqan inay labadan ay gartaan horta mid walba maxay tahay maxaa lagu qabtaa annaga markaa dadkeena wax duuba inta badan waxaan nahay fartama yaqaanin dadkan een, amba shirkada haddii noqoto xayisiin haddii noqoto amba wax samayn amba waxaas ayaan la shaqayn karnaa laakiin keligeen si madax bannaaniya maaragtay waxaan u baahanay inaan kambani ka weyn amba ma garanaysaa qof een, eh, muxuu ahaa wixii uu ka shaqaynaya oo amba sii dayn lahaa inuu horta waxaan u barto ayuu u baahan yahay ma garatay Een, tusaale imika waxaan ku sheegayaa kambani imika een, mediaha furt- yani nin furtay imika media maar t v furtay oo markiisii hore wariye ahaa ama markiisii hore sawir qaada ahaa dee waxaan u malaynayaa een, siduu u gelayo ma garanaysaa siduu kambanigaas u ilaashan lahaa inuu hirgalo way yar tahay ma garatay waayo ganacsato maaha qofkani maskaxdii businesska ma haysto qofkaasi Ee, wuxuu haysta maskaxdii farsamada Ee, wuxuu- waxa ka fiican oo taas ka wanaagsan qof ganacsato ah amba mataqaanaa qof ma garanaysa een, company ma- maamuli kara ama ganacsato ah amba maamulo ah oo u yeedha shaqaale u shaqeeya oo a- ay yihiin farsamo yaqaaniintii kaas oo kale wuu hirgeli karaa ma garatay marka dadkan miidiyaha imka lagu sii daynayo oo doonaya qof walba inuu hadlo waxa weeyaan keliya waasaan sheegnay hadalkii bay dadku ku fiican yihiin marka qof walba wuxuu isleeyahay maadaama hadalka taqaanid t v aniga dad baa igu yiri t v baadal maa noo furtid ma garatay t v sidee u furaa t v noo fur anaguna aan ka hadalno mogtahay qof walba ila t v-ga hore xaafad walba t v ba iska haysataa mogtahay t v noo fur baa lagu yiri mogtahay marka t v ma furi kara anugu horta mogtahay marka waxa weeyaan een, sidii aan ka fahansannahay anagu miidiyaha ayaa horta yaro waalanba taasa horta anugaas leeyahay way ma garanaysa way ku dhib badan tahay Adeed, laakiin maxaa lagu bogaadin karayaa dadka dadkan aan iskuullada baran aan jaaniskan helin haddana ay soo- waxyaaba qurux badan marka- mararka qaarkood ay soo baxaan والله hadda een, qoladan wasaaradda warfaafinta iminka bereedeed waxay bilaabeen maxad yaroo lagu tababarayo saxafiyiinta marka waxay iga siiyeen aniga qaybta maqal iyo muuqaalka inaan koras ka bixiyo bay igu yidhaahdeen waayo waxa weyaan maxadku waa saxaafad kelmadda saxaafad markaa Aha.
dadkan waxa weyaan waa tii qoraalka unbaa la yaqaana moogta Exact.
odayaasha ka dhigay waa odayaashii hore old schoolka la yidhahdo marka iyaga ayaa boodhkiiga ku jira marka boodhkana waxay waxay een, ma- ma garanaysaa een, maalin dhexdaas la furayay machadka ayaanu si fiican agaasimahaas ku baranay wasiirka markaasuu yidhi adigu qeybta muuqaalka ma ma dhigtid marka saddex bilood malaha koorasku soconaya lagu baray wariyaasha si tayo u yeeshaan Een, wiig malaha mise laba wiig ayaa laga dhigay muuqaalka iyo maqal- iyo maqalka ma garatay iyo iyo sawir qaadista iyo filisamaynta waayo qofkii inuu wax yar ka garto ayaan ku rukumad garay berigii mogtahay Sax.
Een, taasi waa taa tan labaad een, machadyada lagu dhiganayo miidiyaha annaga waddankan kama furna meelna ma garatay journalism baa la dhigtaa kuliyadda maaragtay jaamacadda hargeysa iyo jaamacado kale malaha waa lagu dhigtaaba journalism Ta hargeysa waanu ku arkay marka journalismkan la dhiganayo dad aqoonla way dhigayaan waa run laakiin waxa weeyaan miidiyihii baa midna waa- waa waa qoraalkii midna waa maqalkii Aad iyo midna waa xee muuqaalkii aqoonta haddii uu qofkaas si fiican u dhigto muuqaalka koorasyo dheeraadu ku dhigan kara isagu si uu sameeyo waxan ma garatay waa nin kuu sheegayay shaqo kuma laha inuu qofkan aqoon badan ku yeesho maqal iyo muuqaalka isagoo miis- een, eh, saxaafad dhiganaya saxaafaddu inta badan waa wartabin waa warsoo jeedin waa waxaas mogtahay waa waa- yacni intaasaa ugu badan laakiin siduu filin u sameeyo saxafi ma samayn karayo aqoon buu leeyahay waa run laga yaaba ninka saxafiga ah wariyaha ah inuu u baahdo qof sawir qaahda iyo qof filin sameeya yacni editor ah hadaraago omar oo kale imka adiga arkay waa wariye laakiin ma duuba isagoo kaamarad kaameraman gaar uu leeyahay ma garatay wuxuu leeyahay editor gaar ah ama saas mogtahay laakiin annaga kii wariyaha ahaa amba dee wax- ayaa ku oranaya wuxuu u yeedhanaya marka inan yaroo dhalinyaro ahoo laga yaaba maalmo yar inaa la tustusay ma garanaysaa inaa bile maarata badhanka rikoodhka iyo wadhiida iige gaariga oo kale wey mogtahay. badhankaasaa la tusay mogtahay laga yaaba layidhi xagga ka duub Aha.
wuu ku beegaya keliya qofkii hadduu doono framekiisu ma fadhiyo composition uma fadhiya hadduu telefoon buu qabanaya ma mogtahay isagoo gacanta ku haya wax duubaya marka qofka een, media yani muuqa- yani arsuaasha dad ugu soo noqdo muuqaalkan iyo waxan warbaahinta inay xumaato wax weeyaan mediahu wax een, eh, wax sheegaya filimka ama barnaamij wax la yidhahdo waa ma- waa maqal iyo muuqaal waa audio visual haddii maqal iyo muuqaalkii ay xun yihiin maxaad sii daynaysaa waa waa wax kala wax kala dhantaalon yahay waa wax kala dhataan waayo shaqadaada waxa la- waxa lagu yidhi muuqaalka hagaaji kameraman ba tahay ama kii codka waxaa ku tiri amba qo- codkaagan oo inuu hagaagsanaada haddii labaduba ay xun yihiin maxaa meesha ka qabanaysaa nothing zero waxba ma garatay taa ugu horta muhiimadda waa taasoo yar aad iyo qofkii markuu yidhaahdo waxbaan duubaya hadda cabdisalaan hareer barnaamij fiican buu sameeya odagaarka hareer media waan jecelahay barnaamijka dhaliilna kama shiit- yani sheekataminta dhaliil ma laha laakiin muuqaalka ay dhibaa aniga codka ay dhibaa aha technically technical hub ay dhibaysa maxaa keenaya mataqaanaa qofkan muuqaalkan iyo qofkan barnaamijkan weyn sameynaya oo magaca weyn leh waa inuu yeeshaa qof isaguna dee wax usii qurxiya kalow u diyaarsan u diyaarsado weeye crowd ama diyaarsado marka taas horta way naga maqan tahay ma saarno aw- mu- muhiimad weyn ma saarno inuu muuqaalkan wax fiican soo baxo hadhow ya Ah, maxay noqonaysaa fariintaa u dambeysa aad siinayso ah, daayartan ah, mihnadda ku jirta wallaahi fariimo badan baa siinaya mid keliya maaha Waay. Waay.
ya xaaladeeda adag tahay moogtahay ya anigu markaan waxa- daawanaya eh, maxay ahayd barnaamij m- barna- soomaalida inta badan ma- kama daawadoba waxay waxaan dareemaya haddaan wiig dhan aan daawado janalada soomaalida ba- tayadeeda hoos u dhacaysa hadhow Waay.
moogtahay waxaan dareemaya mataqaanaa wixii ay hoos u dhaceen moogtahay yani cayayga ma ahaa laakiinse mataqaanaa waa bilo wanaagsan ha tiifiyada mataqaana markaan eh, eh, tiifiyada hd-ga qolyahan eh, tiifiyada iibiya Aha.
ayaa berigan muxuu ahaa ayana ku yara darsanaya kaftan yar Hey.
qolyaha saaxiibna ayaa jira africa star oo iibiya mo- eh, ti- alaabta electronicska marka waxay saari jireen miiska tiifiyada siday tiifiga u iibiyaan inta badan tiifiyada adduunka waa kuwan janalada qurux badan 4k ama 8k muuqaalo qurux badan siduu tiifiga u iibsa ayay ay- ay- mogta ayaa lagu xayisiinayaa marka channel channelada ka mid a baa ma garanaysaa muuqaalkii buu lu- uu ku xayisiinaya markaan ku yidhi war axmedo niyo tiifiga maxardina laga iibsan baa rabtaa Waay.
ma- maxaa dhacayna dee nin waxaad geysaa b b c iyo jaziire iyo maaragtay m b c tr iyo m b c yada iyo waxaa markaa geysid muuqaalkii wuu qurux badan yahay Qasab- qayb baa ka timi ka mid ah.
Laakiin iminka markaa muuqaal yaroo la kala jiiday aad geysid oo tv ku iibsid qofkii wuxuu arkay tv-ga inuu tayadiisa saa tahay War.
tv-ga dhammaan baa hoos u dhigaysa marka waxay la mid tahay qof dukaan intuu furtay qurux badan oo wada kharash badan ku bixiyey wuxuu rabaa inuu dukaankaas amba shaygaas loogu xayisiiyo sida uu yahay ishaada ay u qabanayso marka kaamaradu waa waa xayawaan indhaha daawadaha haddii waxan aad qurux badan ay mataqaana ay duubto daawadihii waxaad tusaysaa waxaad aragtay de laakiin haddii aad tustid wax foolxun Aha.
waxaad u sheegtay inuu saa u foolxun yahay waxan ma garatay That's true.
mana foolxuma wuu qurux badan yahay meel tukaanka wuu qurux badan tahay yani tukaanka waxa alaab qurux badan meel waxba mogtahay marka haddii aad waa inaad sidii uu yahay aad u muujisaa mogtahay marka waxaan leeyahay wax kale maaha Een, fariimuhu b- w- w- mogtahay yani way badan yihiin laakiin keliya maqalka iyo muuqaalka iyo iftiinka un waxa la yidhahdo iftiinka un baa la hagaajiya haddii uu, ah, sawirqaaduhu uu eego iftiinkaasi meeshuu kasoo baxayo iyo sida uu maarayn karo maaragtay waxa weeyaan wa- wax kale uma baahna sawirku waa iftiin haddaanu light amba iftiin fiican aadan haysan sawir ma haysatid mogtahay codkuna waxa weeyaan keliya codkuna waxa weeyaan keliya qofka inuu codka yani aad u dhaweysid codkan uu ka muhiimsan yahay muuqaalka Aad iyo aad.
waayo haddaa wax duubtid laga yaaba muuqaalkaas in mataqaana aad wax ku dari kartid oo een, hadda aniga adigan laga duubaya waxaan ku dari karnaa haddii eh, maaragtay aan- anu hadda sanka xoqonaya amba haddaan timaha xoqonayo ina waa- muuqaal kale lagu dari karaa Viral shots.
laakiin birar shababa mogtahay baa lagu dari karaa laakiin codka hadduu Ah, xumaado, asalaamu calaykum.
meel aad ka keentid ma jirto codka marka waxaan oran lahaa maqal iyo muuqaal waxa weeyaan waa waa- waa maqal iyo muuqaal unbade inaad labadaas una hagaajisid Een, haddana waxaan u gudbi doonaa dhinaca ah, tiimka nala fadhiya Een, su-aalahay ku weydiin doonaan marka eh, si foolka foola ayaad ku jawaabi doonta marka bal waxaan eegi doonaa qofka ku dhiirta marka hore microfonka inuu qaato eh, su-aalna weydiiyo axmed magacayga waa faadimo mustafe Eh, waxaan doonayaa inaan hal su-aal weydiiyo axmed faayis Ah, su-aashaydu waxa weeyaan mar baa jirtay axmed oo aan brogaraamkooda shaqaynaynay then one of the things aan arkay waxay ahayd brogaraamka like assistant iyo waxaa maad wadan you were the only one laakiin la- kifaaxa waad arkaysa aad ku jirto kifaax si fiican baad u duubaysay marka su-aasheedu waxa weeyaan what motivate you like inaad aad sawirkaa hawshaasoo dhan gasho waa maxay een, k- so- sheekada ka dambeysa amba motivationka ka ugu weyni ee aad leedahay waa maxay Een, axmed aad baad mahadsan tahay Ee, magacaygu waa mustafe Een, aad baan ugu faraxsanahay horta inaan caawa barnaamijkan kasoo qayb galo Een, axmed waxaan ku bartay isagoo shaqadaa volunteerka ku wada oo badanka meelaha sa- maama events meelaha ka jiraan baad maaragtay axmed imaadaayo isagoon maaragtay wax gaara ka rabin amba interest gaari jirin haddana dhalinyarta caawiya marka runtii aad baan ugu faraxsanahay caawa kasoo qaybgalay barnaamijka waxaan isla waxaan su-aashan hayaa waxa weeye may jirtaa dhacdo gaara amba event gaara ama shaqaad qabatay oo xusuus badan kugu reebtay oo saameyn ku keentay shaqadaad qabatid ase photographer ama videographer magacaygu waa cabdsalaan een, axmed aad baan runtii een, u bogaadinayaa eh, barnaamijkan iyo iyo iyo een, ka odayga daadahaynayba iyo tiimka meeshaba su-aasheedu waxa weyaan axmedow marka creativity-ga ama halabuurka sidee baa ay aada ugu dartaa shaqadaada mase jiraan ruulis aad raacdo oo halabuur ku dari kara shaqooyinka noocani marka horeba creative ah say creative haddana haddana shaqadii ma garanaysa ayaan ugu beeri kartaa Een, su-aal labaad haddaan ku daro waxaa la idhaahdaa inta badan qofku si uu wax ugu suntanaado oo meel uga gaadho waa in wax ka tago marka waxyaabaha kale ee aad ku fiicneyd aad iskaga tagtay si aad shaqadan oo keliya ma garanaysa saameyn ugu samayso maxay ahaayeen Eh, bismi illaah magacaygu waa mahay cabdirashiid cismaan axmed faais waxaan weydiin lahaa su-aasheedu waxayaan intii aad fideografi ku jirtay ama sheekadan fotograferka qisadii kuugu la yaabkama ama dhacdadii kugu xumeeda kugu dhacday intii aad ku jirtay ma nala wadaagi kartaa بسم الله الرحمن الرحيم آه، magacaygu waa safo xuseen آه، su-aasha kuweydiina wax weeyaan walaal marka loo eegayo dadka hadda ku jira saxaafadda yaanan odhanba dhammaanba آه، ku jira dhanka miidiyaha ay weliba آه، shaqada gacanta ka qabta ma aha kuwa journalismka keliya ee wariyiinta ahayn dadkaasi yes dadkaasi waxay u fara badan yihiin inagoona dhaleeca- dhaleecayn ka ahayn laakiinse dadaan xirfadii garanayn bay u fara badan yihiin laakiin wixii afka ku goosanaya yacni way kaa adigaa wixii ka garanaya hadda waad soo dhigatay xirfad ahaan waad uga garanaysaa laakiin isagu kaa iftahansan yahay wixii buu kaa soo qaadanaya marka sideeba ugu munaasabsan bay kula tahay oo dadkaa lagula yaan odhan yaan lagula dagaalami karayo laakiinse een, iyaguna inaguna wax uga soo qabsan karaynaa dadkeena wax ka garanaya si dadka uga soo qaadan karaynaa waxyaabaha fara badan ee ay naga xoogeen asalaamu calaykum Eh, magacayga waa abdiruus kaliistood axmed fays waan isgaranayo Eh, xirfadiisa waan la socda maasha allah Een, su-aal laba su-aalood isdaba socda ayaan ku weydiinayaa kan su-aashkooda waxay tahay eh, weli ma daashay yacni waxaan ka wadaa ma energy badan baa shaqada usii haysaayo waxaad rabtaa inaad muddo badan sii shaqayso mise waxaad dareemaysaa inay kaa soo dhadhowdahay Eh, waxaa daba socota waxa weeyaan eh, qofku markuu yahay photographer amba fiilkan uu ku guda jiro multimediaha waad- waad- waxaad noo sheegtay markaad wax u baahatay inaad qof kale u yeerat amba drone ha ahaado amba maxaad u samaysan weyday team adiga afkaartaada ku shaqeeya oo shaqooyinkaa ku fududeeya waayo haddii kale waxaad dareemaysa inaad daashay markaad maalinba hebel la daashoo kulaado dee waxaan eh, project baan gacanta ku hayaa Eh, waxaa ka muhiimsan inaad team adigu aad ababisay oo aad afkaartaada iyo technology-ga aad bartay marka haddii kale waxaan isticmaalaa in ma- ma daashay mise team baad rabtaa inaad abuuratay si aad energy kale u hesho so aad waa mahadsantahay سيد الهانتي بايد سلامي سلامك بعدي مقعي ومتاز سيد شمع سؤاشا وتا وحويان جرافيك ديزاين يو فوتوغ- يو فوتوغراف هان يعني لبا شقو سوغو هيا قف لبا شقو مسكو مسكو قادي كرا أظن بجد هان وح كاسو قلي إيجي أظن لبا لبا حرفضات بقرني مسكو هذي كرتا سي كيبا هبون أظن سكو ضيو أظن مدوقوا waay anuu tayda maku darsadaa maku horeysa tayda waay anaa mid anaa mid ka darsanaya Mid- mid- waay mid baan ku darsanaya laakiin Een, mid waxa weeyaan markaad eh, zoomkan joogto videography iyo film eh, eh, eh, sawir qaadidda iyo film samaynta haddii lagulaa dibadda uga baxa oo- oo professionals ka soo xidh maxaad qaban leed
haddii laygu yidhaahdo ka bax sawir qaadista iyo waxaan ku shaqaynaya biriiska hadday laygu yidhahdo ka bax baastan tegaya mogtahay waa biriiska walahi oo lagu shaqaynaya macnaha Een, waxaan ka wadaa anigu waa- anigu fars- anigu aad farsamada aad baan u jecelahay dadka farsamo yaqaaniinta een, waxaan waa farsamo mogtahay haddii een, eh, waxaan tegi lahaa anigu waxaasha la yidhaahdo carbentinka een, iyo biraha een, mogtahay sorry markaan jaamacaddii bilaabay mekanika handasa maaragtay mekanik engineerinka waxaan ahaa qaybtan shubka iyo biraha iyo laxaamada Een, markaan ka tegay baan jeclaaday laakiin markaan dhiganaya waan necba ma garatay baracticalkana waa ku fiicnaa laakiin waxaan necbaa tieriga necbaa waayo xisaab badan baa ku jirtay laakiin waxaan xoog u geli lahaa een, farsamadan farshaxanka qayb wax ka mid a farshaxan mogtahay waayo farshaxanku waa wax anigu aan isleeyahay dhiigay ku jirta mogtahay Een, oo ah maaragtay qorya samaynta alwaaxada iyo waxaas ilaa iminka waan haystaa tuulkii guriga waan ku shaqeeyaa waxyaabaha yaroo iga jaba aniga samaysta mogta uma yeedho maxay ahaydeen kii daaha xidhiyey kii waxaa xidhiyey mogtahay marka halkaasaan u beeri lahaa haddii aan israado oo business ahaan baan ka dhigan lahaa runtii wax baashankayga ahaa weeyaan weliba waxa igu dhiirigeliya een, faadumo wax yani runtii waxa weeyaan waxa igu dhiirigeliya shaqadan anigu waan jecelahay aniguna waxaan jecelahay waxaan jecelahay inaan sida uu mataqaana uu yahay si ugu fiican aan israado aan ugu sameeya mogtahay Een, rasuulka caleh salaam wuxuu yidhi in allaha yuxibu idaa camila axadukum camalan an yutqina mogtahay marka een, shaqo walba waxaan jecelahay in haddaan sida aan isleeyahay sida ugu fiican oo aan waan gacan culusahay mararka qaarkood oo marka editinka sameynayo kale aad baan u gacan culusahay waxaan isirahdaa sida ugu fiican maaragtay ugu sameeyo waxyaaba yaroo fudud aan eegaa laakiin haddii aan isleeyahay een, waxaan magaranaysaa kuma fiicnid dee waaban ka leexan lahaa laakiin marmar muddo dhan anigu waxba sawirin baa waxaan isirahdaa sawir tag oo wax soo raadi Ma- shaqadii markay badato social media waxyaabaha soo galay oo la yiraahdo ka shaqeeyo report diyaar waxyaabahaas mogtahay marka kuma yani yani ma jeclaysto mararka qaarkood waxaan ka jeclaystaa shaqadii gacantan ka qabanayay marka waan runtii aad iyo aad baa- yani aniga jecelina waxaan qabto assistantkana inta badan een, way igu dhacday inaan mataqaana dad badan een, labadiina su-aal malaha way isku jiraan adros iyo waxaad tirahday qof maxaad u u samaysan weyda team soo maaha adna waxaad tiri assistant manta mada kule ma socdo marka een, marar badan waxaa igu dhacday dad badan baan isirahdaa een, way ku fiican yihiin shaqooyinka een, oo aan tiim ahaan ama maarata assistant ahaan israhdaa ha kula shaqeeyaan waxa igu dhacda in shaqadii aniga ay- uu qofkaasi qaban lahaa aniga weli inay dhabarka iga saarnaato oo qofkii sidaan u rabay inuu u sameyn waayo uu is- uu qofkaasi uu yaro dhayalsado ama aniga ay noqoto eh, directionkii amba we- t- tawjiihii aan wajahayay qofka amba hagayey maaragtay hagistii aan hagayey inay noqoto mid ka badan intii aanu aan qaban lahaa oo culays iga yimaado marka way dhacdaa marar badan marmar qofka aan isleeyahay waad ku yani waad ka gami kartaa oo kale qofkaas dhowr qof way jiraan aan garanayo aan shaqo markaan u dirayo aan ku irahdo adigu niyahow sawirkaan u qaabilsano adigu waxaad samaysaa keliya een, keliya dadka uun ii nood gare waayo marmar howlaha jira deg dega oo la rabo in mataqaanaa een, eh, isla maanta oo kale barnaamijkaas inuu baxo dabeetana qof baa soo kaxaysanaysaa Een, haddaad soo kaxayso qof kula mid adiga laga yaaba inaanu sameyn laakiin qof wariye ah oo kale amba qof ma garanaysaa idaacad ka shaqayn jiray amba raadi maxay ahaydeen magazin amba jariidada oo kale waxaan ku idhahdaa dadka keynote-ka aan aan weydiin doono hadha su-aalaha ii adigu ii ii diyaari dadka ii diyaari lasii ballan markuu saa u baxo interview marka barnaamij san uga dhammaado ayaan wareysanayaa marka dadkaasoo kale way ku caawinayaan mogtahay qofkaas dee shaqadiisana waa qabanaysaa mogtahay tiimka marka waan jec- tiim maaragtay inaan sameeyo waan isku daya dhowrta inaan tiim sameeyo laakiin tiimka dadka aan sameyn inta badan waxay noqdaan een, eh, dad hawshaas aan geliyo oo anigu laakiin kambani baan leeyahay kambanigaas laakiin marar badan baan ku shaqaysan jiray muqdisho inta badan oo consulted ahaan Een, halkan maadaama aan full time noqday kambanina ma mogtay maran garayn karo ma garatay haddaa full time meel ka noqotay waa adagtay inaa kambani yani way igu adagtay aniga way igu adkaatay Een, waayo uh, shaqa- uh, juhdigayga oo dhan waxaa siinayaa shaqadan aan qabanayo Een, l- had- beriga consultantka ahaa kambani aan ku shaqaysan jiray dhowr qof ay la shaqayn jiray laakiin dadkii een, soomaalida inta badan sheerkana waa la isku dhacaa Een, farsamadiina qofkii wuxuu moodayaa inaad adigu aad wax ka badsanaysa aniguna waxaan isku dayaa qofka markaa wax qabanayo inuu isaguna intii aan ku qoray quotationka aan ku diyaariyey inuu intiisaa qaato laakiin een, waxaa dhacda marmar qofkaasi inuu aad weydidba hawshii aad u dirtay laba cishaa ku tiraday adigu kismaayo tag adigu xaggaa tag inuu qofkaasi tegi waayo oo aad u dirtay qof kale ma adigu inaad mogtahay marka marmar waxaa dhacda inaan kambaniga amba een, dad badan inay la shaqeeyaan inaan ka maarmo aan ka jeclaysto keligii inaan shaqeeyo taas way igu dhacdaa Een, waxaa jiray sawir aan qaaday eh, labadii kun iyo toddobiyo tobankii een, book fair lagu qabanayey garowe buu ahaa marka book fairka waxaa joogay een, allah yarxamo een, hodanaale waad garanaysaa maal malaynaya iyo laba inamood oo kale aan aad saaxiib u nahay wada shaqayn jirnay marka sawirkaas labadii kun iyo toddobiyo tobankii hodanaale waqtiga saas baranay Een, labadii kun iyo sagaaliyo tobankii ba haddana laba sano kabacdi weliba sanadii bar kadib ahayd waayo labadii kun iyo toddobiyo tobankii bishii toddobaad bay ahayd ee book fair ku dhacayay laakiin bishii koobaad labadii kun iyo sagaaliyo tobankii waxaa dhintay labadii inamood oo sawirka ku jiray oo labaduu qarax bay ku dhintay nairobi oo saaxiibadii laxmi ahaa mogtahay marka een, dhacdadaas labadii inamood markay ku dhinteen qaraxaas aniga waxay way aad buu ii taabtay mogtahay weliba taromo malaha muddo dheer baan ka- yani ka kaban waayey Een, isla inantii kula jirtay oo hodan ahaydna sawirkaas waxa laga qaa- waxaan ka qaaday marka iyada labadii inamood dhinacyada kaga jira ayaa labadii kun iyo todobaatan ka qaaday iyaduna markay dhimatay bishii malaha lixaad mise toddobaad labadii kun iyo sagaal iyo toban i- isla sanadka ayaa sawirkaasaan soo dhigay een, eh, facebooka facebook berigaasaan isticmaali jiray 19kii baa igu dambeysay facebook inaan leeyahay waan xidhay markaa sawirkaas kabacdina waan xidhay ma garatay delete account baan sameyey markaa sawirkaas waxaa ku jira saddexdaa qof oo aan garanayo si fiican oo saddexduba naga hooseeyaan dabeetana sawirkiiba waxaa qaatay adduunyo oo dhan de wixii eh, dadka b b c a c n n a balaaye adam smith bay u shaqayn jireen eh, labada inamood anna waan la shaqayn jiray consultant ahaan marka sawirkaas wuxuu igu reebay tiiraanyo amba tarumo aad iyo aad u culus buu igu reebay mogtahay waayo dad badan baa ila soo hadlay dad badan baa iga soo laba siyaaboodba marna aniga naftaydu baqay oo dadkii mataqaanaa sawirkan een, dee garanayay waayo waxaa jiray saddexdaa qof sawir baa jiray anigu aan ku afareynayo aan ku ihi qof iga qaad marka waxaa jirta sawirka soo dhigtid yaa malakal mowdka meelaha ka dhowe ma garatay Ya. marka een, yani waan yani sawirkan naxdin buu igu ahaa runtii dabeetana dad badan baa isticmaalay dad badan baa isticmaalay Een, een, maxaa la yidhaahdaa waxaan waxaan waxaan maaragtay aad isku weydiiya markaa een, waqtigaas dad baa ila soo hadlay igu yiri axmed ma istaqaani caynka dad baa markaa dadka markaa dee aan ka hadlay waxa weeyaan dadkii waxaan geysan jiray dhibaatada maaragtay Een, oo qaraxida iyo waxaa ayaa mataqaanaa muqdishona waqtigaas wixii trendinga waa la dabageli jiray marka anu facebookeyga waxaan u xidhay laba siyaabood marna naxdin aan ka naxay dadka saaxiibadan ahay iyo marna waxa weeyaan een, eh, aniga security ahaan ma garatay marka taas dhacdo aad iyo aad naxdin murug badan bay lahayd aan idinka qosliyay mid kale oo qoslaan idinku daraya ma- naxdin un maahe waxaa jiray beri labadii kun iyo een, eh, sideedii qo- akaademiyada la shaqayn jiray marka sheeko yaraa dhacday bay ahaydoo marka waxaa jiray een, eh, barnaamij baan ka shaqaynaynay u n d b da documentaryga documentarygaas aan wadnay waxaa laga sheekeynaya dhulkan een, eh, erogationka iyo tasaxurka dhulka maaragtay googo-ah xaggan galbeedka somalilan a- ayaa maaragtay kasoo duubeynay marka waxaa jiray boholo iyo meelo badan oo godad ah oo googo-ay marka anagoo mid ku jirna anigu markaa kaamiraman baan ahaa kaamiradan waday mogta aan haye dabeetana nin een, deegaanka ah baa noo sharaxayay "Ah, halkaas saas u go'day oo halkaas saas u jabtay oo maaragta halkan saas u noqday marka adigu markaa een, inankii inankan wax sharxaya wuuna soo eegaya kaamiraddana markaa qofka marka la sharxayo qofka marmar waxaa jirta dee inaadan eegin la weriye ma tiida ma garatay inaad tirahdid een, sa- saasa dhaca saasa dhaca kaamiradan xagga tahay dee aan eegin marka inankan waxaan ku odhi hana soo eegin baan ku odhiya kaamirada ha soo eegin adigu marka wuxuu idhahda waa yahay kaamiradiina waa taas wuu eegaya waa ka- waa- saa- saasuun buu idhahda mar walba wuu tilmaamaa suu u tilmaamayey mar walba u tilmaamayey ayaa waxa dhacday markii dambe waxaan ku weri wala waxaad samaysaa adigu saas u een, maaragtay u sharax laakiin hana soo yani indhahaaga indhahaaga yaani kaamarada qabanin haye buu yidhi markii dambe saas u eegay indhuhu isku qabtayba yaa indhihiibu isku qabtay macnaha wuxuu is yiri malaha indhaha kala diidaya ee indhahaas kuwa qababa war wejigaaga o dhan baan ku yidhi maaha mogtahay indhaha ya marka waxay taasina yani qosol baad mogtahay asos yaro ah, weliga ma ilaabay mogtahay taa inankii wada shaqeynay marmar waan wada hadalnaa waan ku irahda ka waran inankii aburiin meeshii aburiin kiina seegi aburiin baa loola jiray meesha een, magaalada marka een, waa yahay cabdisalaana waxaad i weydiisay creativity ma jiraan horteydii baaban akhrin kari waaye Wa- waa qasab inay ku jiraan horta creativity mogtahay sawirka haddii aad maaragtay een, eh, sawira qaadaysid waa inay jirtaa wax la yidhaahdo een, touch amba lamsa amba de- mogtahay sida kuwa gawaayinu soma laha khaldadiisa wax yaroo sikrata marka waa inay jirtaa horta wax yaroo mataqaana aad kaga duwanaatid sawirqaadayaasha kale laba waxna kaga duwanaatid weyaan aad samaysataa adigu waa inaad samaystaa color style mogtahay ku gaara aad is leedahay qofka markuu arko sawirkaaga yidhaahdo walaahi sawirkaan iyo waxaan u malaynaya inuu hebel qaaday ha iyo mataqaanaa meel ka duwan waa inaad aragti ka duwan aad yeelataa qofkan meesha fadhiya mogtahay dadkan fadhiya mogtahay tusaale imika een, annagu imika meeshan aan joognaa een, waxa intiina labaatanka qof ama soddonkiina qof baa anigiiyo maxamed dee la socda barnaamijkan daawanaya sidee baad doonaysaa qofkan kaa maqan inaad ugu soo gudbisid dhacdadan dhacday haddii aad tiraahdid haddii aan kaamarada xaggan dhigo oo duubaya wax dabeetana ay labadeenaba wayna duubaysaa anigii maxamed wayna duubaysaa waa normal taasi lama diidayo oo waa sax waa kaamaradaas way duubaysaa oo marna Axmed- maxamed waxaad marna anaa hadlaya laakiin tusaale aan kuu sheegaya iminka anugu markaan hadlayo mar ishaad waxay ku dhacaysaa microfoonka mar waxay ku dhacaysaa gacanteeda mar waxay ku dhacaysaa lugteeda anoo saas ka dheh mar waxay ku dhacaysaa ishaydoo xagga eegaysa mar waxay ku dhacaysaa kolba meel daawadihiina waa inaad intaasoo muuqaal adigu aad u gudbisaa marka waa inaan anigu dhaqaaqaa oo aan tagaa xagga mar xaggaa tagaa mar waa inaan tagaa een, eh, ma- ilmaha yar kursiga een, eh, agtiisa dhegtiisa waa inaan tagaa xagga shoulder maaragtay een, shot waa inaan kasoo qaada waa inaan kasoo qaada oo ha- maxaa la- eh, maxaa lahaa the over shoulder waa inaan kasoo qaada halkan waa inaan tagaa halkan waa inaan meesha aan tegi karayo aan isleeyahay waa tegi kara waa inaan tagaa daaqada dambe aan ka soo qaaday mid xagga ama garanaysa xaafada marayayo daaqada ka waad kha- khaawasay barnaamijka waana ka micnaha ma ka dhigta meel kasta maadaama ha multi camera markay jirto waa inaad horta samaysataa creativity sawirkana waa saas oo kale qofka markuu hadlayo waa inaad mataqaanaa eh, sawirada boorinka inta badan ah waa kuwan oo kale meel la fadhiyo gidaarka afarta gidaar dhexdooda waa booring bay noqdaan amba meeting lagu jiro amba workshop workshopku waa meelaha noogu daran anigu aan aan- aan dhibsado marka aan layidhahdo workshop baa laga soo sawiraya Waa- waayo dadku way wada fadhiyaan oo saasay wada leeyihiin moogtahay waa inaad samaysaa waxyaabo ka duwan qofkii markuu hadlayo waa inaad isku daydaa inaad hadalkiisa qaadid waa inaad gacanta waa inaad kalosab ka qaada waa inaad wax samaysaa En, eh, waa inaad mataqaanaa en, eh, muxuu ahaa kalarka waa inaad isku daydaa aanad sawiradoo dhan halkaas aanay kasoo wada dhicin waa inay qaar xaggan kasoo dhacaan waa inay qaar halkan leyrhku dhinacu kaa qabto waa inuu yani a- ama maarata mogta dhinacan ka qabto kolba maaragtay adigu si yaroo halabuur waa inaad samaysaayo en, kama maqna anu waa waa waxaan isleeyahay sawirada kunba kun sawir baan qaadaya kunkaas waa inay jiraan konton sawir oo fiican kunkaas sagaal boqol iyo konton waa inaanay noqon yani aanay fiicnaan weyaan anigu aan tuuro ma garatay laakiin kontonkaas way noqdaan konton wanaagsan ya En, ismaan lahayn horta sawir qaada noqonaysa amba filin sameeye anigu ciyaartoy baan ahaa En, orodada ciyaari jiray long jump iyo triple jump orodada boqolka mitir iyo ayaan ciyaari jiray suuriyana tuugaan u keenay oo ku ciyaari jiray long jump gobolada suuriya oo dhan baan ku ciyaari jiray marka qadarna waxaan ku ahaa naadi baan ku ciyaari jiray naadi qadar la yidhahdo hamigaygu wuxuu ahaa inaan ciyaartoy noqdo ma garatay markaan iskuulka dhigan jiray waayo biladaha guriga ii yaalay timahay way ka badnaayeen ma bilihii timeh ma garatay orodyahan iyo ciyaartay marka iskuulka waxaan ka shaqaysan jiray een, lacagta aan maaragtay aan, eh, aan ku heli jiray dharka iidda ku iibsan jiray waxayd lacagta aan biladahayga ayaa lii qiimeyn jiray sanadka markuu dhammaad anigii walaalkay taasaan mataqaan inta badan ku ciyaari jiray laakiin markii aan eh, secondarygii aan marayay iyo wixii ka dambeeyey bay secondarygii markaan dhiganayay form four markaan dhameeyey waxaan fadhiyey sanad ku dhowaada qadar baan shaqo ka raadsanayay aabahay baa wuxuu igu yidhi haddaad sanadkan ilaa laga gaarayo bishan toddobaadkan soo socda haddaad shaqo weydid igma fadhiisi waa inaad jaamacad soo dhigataa marka ilaa jaziiraan tegey oo qadar ku yaalay sidaan ugu noqdo een, muxuu ahaa shaqaale aan- aan moogtahay aan c v-ga xaraystay secondary baan haysan wax kale maan haysan keliya waxaan ku lahaa waxaan hay waa funuun tashkiiliyaan aqaanaa rasaan baan ahay khadaad baan ahay waxaasaan ahay waxaasaan mogtahay artist kadib maaragtay waan ka waayay shaqo ma garatay waa waa 2000 2001kii bay ahayd marka jaziirana waxba la bilaabay afar sane ba jirtay 97kii bay bilaabantay mogtahay oo dee qadar ay ka bilaabantay marka waan u tegey cvga bahasha siira daatiya leh ama cvga waan diyaarsaday waan u geeyey waan waa- waa- marka hamigii markaasuu igu dhashay waxaan baro amba maaragtay isku day inaad waxaan aad meel ka gaadhid laakiin runtii haddii mataqaanaa aan isleeyahay mataqaanaa dee wax kale ayaad dhigan lahayd runtii maan businessna waan necba adduunkan ugu necba waxaan dhigan lahaa un maaragtay en, maxaa la- waxaan haddaan sawir qaadistan iyo waxaan aan ku shaqayn lahayn waxaan dhigan lahaa me- maxaa la dhahaa, me- mechanical aan dhigan lahaa taasaan sii wadin lahaa iyo hore aan sii gaarsiin lahaa isku day lahaa inaan horumariyo ya waqtiga aad baan ugu dhaa su-aalaha anugu- anugu hadalka ma aqaani koobe En, bulshada waxay xiiseyso ayay mataqaana dadkani en, daawanayaan mogtahay dadku waxay xiiseynayaan dad aqoon ma eegayaan muuqaalkaa tayadiisa waxaa way yartahay dad qiimeeya way yartahay dad ha- war nuxur leh amba barnaamij yaroo nuxur leh oo qodobeysan one two three intaasoo point baa laga hadlaya dad daawada way yartahay marka jahligu jahligu jahligu wuxuu kasoo dhex baxay waa bulshada ee ma aha nimanka wariyaha iyo waxaan iyo dad tayadooda bulshadiiba iyaga ka jahlisan waxan ma garatay tusaale imika maanta maaragtay markaad daa- een, film la daawanayo tayadiisu xun tahay waa la daawanaya waa lagu qanacsan yahay lama eegayo tayadiisa ee waxaa la eegayaa hebel oo q- ka qoslinaya dadka iyo he- heblaayo oo magarasa u jiibinaysa heblaayo waxaa la eegayaa mawduucan iyo wax laga hadlaya baa la eegaya tusaale waxaan anagu een, samayn jirnay een, waxa la yidhahdo mobile film unit baa jirtay oo maxay projector baan waxaan ku bandhigi jirnay tuulooyinkii miyiyada dabeetana tuuladii waxaan samay jirnay een, laga yaaba shiikh baan ka duubnay wax dabeetana hadhowna shiikh baan ku celinaynaa ama tuulooyin ku hareeraysan shiikh dabeetana dadku anigu markaa markaan shido waxaan inta badan waan wareegaa maadaama wax sawiraya oo kale waan wareegayo habeenna wahayd xagga dambe tegaya dadka waxay ku sheekaysanayaan iyo marka qofkan usoo baxaya ayay dadku ku mashquulayaan kuma mashquulayaan wuxuu ka hadlayo alla waa heblaaye eh alla kaalig maxaa la heblaaye goormay maaragtay tagagashay meesha oo heblaaye laga soo wareeya hebl marka dadkii waxay ku mashquulayaan dadkan iyo waxaan mogtahay kuma mashquulayaan waxaan laga hadlayo marka tan ka hadlaya waxa weeyaan dhalinyaradii iyo dadkii ma garanaysa maanta bal iminka hees soo duubo tayadoodna ha noqotee laba milyan baa laba cisho keli daawanaya barnaamij fiican kasoo sameeya hargeysa labaatan qof baa daawanaya micnaha maaragtay waxa weeyaan dadkii ayay waxaan ka dhex imaanayaan kama dhex imaanayaan mogtayaan meel kale kama imaanayaan dadkiiba waxaan yaro maaleyacniga xiiseynaya laakiin ogow maalin walba waxa soo baxaya in yar tayadii wixii lahaa waa lasoo jeclaanaya waa lasoo jeclaanaya barnaamijkana ka fiican filimkana ka fiican filimkaasa ka fiican ayaa la odhanaya mogtahay ha wax- maxaan uga harjsado mumtaas waad isku wadi kartaa laakiin waxay ku xiran tahay haddii aad maaragtay mid ay muhiim ay tahay inaad barnaamijka filim ka samaysid sawir waa raacin kartaa ma garatay oo waayo l- waqtigooda haddaad u heli kartid waad samayn kartaa laakiin een, adigoon eegeynin mataqaanaa maxay maxaa kaa soo gelaya een, waayo marmar waad raacis baa jirta marmar lacag lacag laguma siinayo sawirkay adiga laakiin kaamaradii sawirka iska haysta oo waxay u fiican tahay inaa projectka u fiican tahay iyagana ugumay talagelinba lacag way dhaca- way dhacdaa waa la sameeya taasina Een, intaas barnaamijkeena caawa ku eegyahay toddobaadkan Ee, waxaa martiinoo ahaa axmed vais een, axmed aad baad mahadsan tahay sidoo kale waxaan mahadnaqaynaa dhegeystayaasha goobjoogka ahaa barnaamijka oo usoo safray oo roob kala xidhay magaalada maanta caawa lagu dirsanaa aad bay mahadsan dhammaantiin toddobaadkan waxaa la socon siiyay aniga maxamed badriya Een, shaax ya shaax intaas u ku eegi